bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada ay dhaga dhegaysataa meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka habeen idaacadda jowar qodobada aad maqli doontaan habeennimadana waxaa ugu doorka roon wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya oo muqdisho ka furtay kulan ku saabsanaa ansixinta iyo istaraatiijiyadda macaahidda shareecada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ciidamada jubbaland oo weeraray al-shabaab ku sugnaa jubbada hoose guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo xariirka ka jiray waddada imaamu shaafiici ee degmada hodan deeqra shiina oo uu ku deeqay xildhibaan ilyaas sheekh axmed ayaa la gaarsiiyey qoysas ku dhaqnaa deegaanka baliil hawd ee gobolka galgaduuda akhbaaraadka dibaddana caawa waxaad ku maqli doontaan maraykanka iyo iiraan yaa soo afjari doono dagaalka ka socda bariga dhexe qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaane odiya garooba soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muqdisho ka furtay kulan ku saabsanaa ansixinta iyo istaraatiijiyadda macaahidda shareecada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka cali cabdiraxmaan ayaa magaalada muqdisho nooga soo diray wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay kulan diiradda lagu saarayo ansixinta iyo diyaarinta siyaasadaha iyo istaraatiijiyadaha macaahidda shareecada dugsiyada qur-aanka kariimka iyo qaabdhismeedka manaahidta macaahidda shareecada kulankan ayaana socon doona muddo laba cisho ah shirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya aqoon-yahano iyo culamo soomaaliyeed kuwaasi oo ka doodaya qaabdhismeedka macaahidda shareecada iyo sidii loo midayn lahaa manhajkooda maadaama qorshuu yahay in laga hirgeliyo guud ahaan dalka uwareyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda horumarinta macaahidda shareecada islaamka iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya doctor abubakar khaliif maxamed isagoona booriyey ka qaybgalayaasha shirka inay si qoto dheer u eegaan qaabdhismeedka macaahidda shareecada maadaama qorshaha wasaaraddu yahay in dalka oo dhan laga hirgeliyo runtii maanta waa maalin weyn oo farxad weyn noo leh waxaan u fadhinaa kadoodista ansixinta falaqaynta qalfoofka manhajka waxbarashada ee macaahidda shareecada islaamka iyo siyaasadda macaahidda shareecada islaamka iyo siyaasadda dugsiyada qur-aanka kariimka ah waa saddex howl oo aada u qiimo badan oo ummadda soomaaliyeed ubadkeeda ay u aayi doonaan insha allahu tacaala aqoon-yahanka iyo culummada ee iskugu yimid goobtan shirkan weyn ee qiimaha badan insha allahu tacaala waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala inay xoogga saaraan waxaa qiimo u leh manhajka iyo qorfoofkaas maanta aan ka doodayno inuu noqdo mid dhisaaya ardayga soomaaliyeed xagga wacyigiisa xagga cilmigiisa xagga akhlaaqdiisa xagga aqoontiisa diineed annagoo ka shadaal qaadan doono manaahijta islaamiga ah ee waddamada muslimka waxna ku dhisayno insha allahu tacaala waxna ku dhisayno in bulshadeenna ay horumar iyo wanaag ka gaarta xagga tacliimta islaamiga ah ayaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliimta sare waxay xil iska saartay in tacliimtaas macaahidda shareecadii dugsiyada qur-aanka ay ka soo bixiso tacliimtii dadbanayd kuna darta tacliimta asaasiga ah oo agaasimka asaasiga iyo waxbarashada asaasiga hoos imaanayo sidoo kale doctor cabdulaahi cabdi cumar oo ah agaasimaha guud ee waxbarashada asaasiga ah ee wasaaradda waxbarashada islamarkaana si rasmi ah u furay kulanka ayaa sheegay in kulankani maanta lagu falanqeynayo saddex dukumenti waaweyn si dib loogu eego loo lafa guro loona falanqeeyo islamarkaana wax kabedel lagu sameeyo haddii loo baahdo maanta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo suuro geliyey inaan saddex dokumenti oo aad iyo aada muhiim u ah aan halkan isugu nimaadnay inaan dib u fiirinno lafaguro falanqayno aan ka dibna ansixinno insha allahu tacaala saddexdaas dokumenti oo kala duwan waxay yihiin siyaasadda lagu hagi doono insha allahu tacaala dugsiyada qur-aanka siyaasadda lagu hagi doono macaahidda shareecada iyo qalfoofka ama saabka manhajka waxbarashada macaahidda shareecada runtii arrintaas saddexdaas dukumenti oon sheegayahay waxa ay leeyihiin ahmiyad gaar ah ayay u leeyihiin ummadda soomaaliyeed waxbarashada lagu qaadanayo qur-aanka oo ah lafdhabar waxbarashada ummadda soomaaliyeed dhammaanteed iyo ummadda muslimiinta aba iyo macaahidda shareecada ayaa waxaa loo samaynayaa maanta dhismihii ama qaabdhismeedkii lagu lagu yegleeli lahaa oo lagaga dhigi lahaa waxbarasho rasmi ah oo aan ahayn waxbarasho dadbane waxbarasho toosa ah sidoo kale siyaasadihii hagi lahaa oo ka ilaalin lahaa waxyaabaha halista ku ah waxyaabaha wan wanaagsanna u suuragelin lahaa oo mustaqbal fiican insha allahu tacaala samayn lahaa ayaa maanta halkan loo fadhiyaa waxaan kula dardaarmayaa maanta dhammaan dadka meesha isugu yimid oo ah dadkii labeenta u ahaa waxbarashada soomaaliyeed asaatiido macallimiin jaamacadeeda dad mataqaanaa maamula macaahid shareeca dad mataqaanaa kale waxbarashada ka shaqeeya dhammaan waxaan kula dardaarmayaa in ay il aad iyo aad u dheer oo qoto dheer ay ku fiiriyaan dukumentiyadan loo keenay ay fiiriyaan wax kasta oo la isleeyahay wanaagaho lagu soo korin karo ay ku soo daraan wixii ay isleeyihiin wuxuu dhib u keenayaan ay ka saaraan ay si fiican u qurxiyaan oo ay ka fakaraan mustaqbalka soomaaliyeed in lagu dhiso insha allahu tacaala waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan ku daro intaas inta inaan shirka aanan soo gebagabaynin in dukumentiyadan aan idiin sheego in marka la la ansixiyo ka bacdi oo ad gacanta marisaan il kale haddana lagu sii fiirin doono oo labaad shirkuna waa inoo furan yahay waad mahadsantihin
ciidamada jubbaland ayaa weerar al-shabaab ku sugnaa jubbada hoose ku qaaday maxamed maxamuud ayaa faahfaahinaya ciidamo isugu jira daraawiishta iyo sugidda dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaano ku dhow deegaanka kudhaa ee degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose waxaana howlgalkaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac howlgalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada iskaashanaya ay weerar ku qaadeen goob la sheegay in ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab sida ay sheegeen geelo kala duwan oo ku sugan gobolka saraakiil ka tirsan jubbaland oo si hore dhac uga hadlay howlgalka ayaa waxay sheegeen in bartilmaameedka la beegsaday la gaaray islamarkaana khasaare xoogsan ay gaarsiiyeen maleeshiyaadka al-shabaab inta uu dagaalka socday sidoo kale saraakiisha ayaa waxay tilmaameen in ciidamada daraawiishtay nabad sugidda jubbaland ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab si loo xaqiijiyo amniga deegaanada jubbada hoose ee gobolka deegaanka kudhaa ee hoos yimaada degmada badhaadhe ayaa hore u noqday goob ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo maleeshiyaadka al-shabaab weerar ay maleeshiyaadkaasi hore u qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiista jubbaland ayaa sababay khasaare kala duwan oo gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay saaxiib aabbaha kula hadla gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaaba ayaa xarigga ka jaray wadada cusub oo laga hirgeliyey degmada hodan oo lagu magacdaray imaamu shaafici duqa muqdisho ayaa sidoo kale wadadaasi dhir ku beeray taasi oo qeyb ka ah qorshaha dhiraynta caasimadda waxa uuna sheegay in maamulka gobolka banaadir uu sii wadi doono horumarinta iyo dib u dhiska kaabayaasha isagoo bulshada ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan ilaalinta bilicda bixinta canshuuraha iyo la shaqaynta laamaha amniga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab nidaamka laga soo saaray waddooyinka magaalada muqdisho ee ku aadanaa in aanan la jeexi karin islamarkaana heeraha hareeraha waddooyinka laamiga ah aanan laga qodi karin wax boosaneera ah xilligaana ay u xiran yihiin dad ku xadgudbay awaamirtaasi oo sharciga lala tiigsan doono laami jeexidda go-aanka soo saarna waa la ogyahay go-aankaas dabcan inta badan wau hergalay oo ah in waaxda howlaha guud ay habraac maaragtay soo marsiiso shirkad maaragtay shirkadaha waaweyn ee magaaladan ka shaqeeya sidii kulmiye iyo alburuuj iyo muxuu ahay shirkadda isheeg docol shirkadahaas waaweyn mid ka mid a heshiis lala soo galo dabadeedna waaxda inoo soo gudbiso shirkadaasna waaranta ay bixisay inta yarta ay jeexayso hadhowna ay dib ugu celiso muddo shan sana wixii ka halaaban iyada dib ugu hagaajinayso waddadana waxaa kale lagu jeexi kara kama dambaysta inay tahay brobosalka agaasimaha howlaha guud kadib yacni ogolaashiya fasax duq magaalo arrintaas way dhaqan gashee laakiin habeennadii ayaa wax nagala xadxadaa annagana dadaalaan ku wadnaa waa daba soconnaa hadda waddada noo xirxiran ayagoo daraad ee halkan ee xaaji baasto la- yacni waddada bartamayaada ka qodaya ee muxuu ahaye boosaneer boosaneer aan markaan ka soo saarna waxaana qof walba mitirkeeda ha ka qodato hadda waddadan bartamayaada haddii boosaneer laga qodo waxyaabaha qaar waxaa dhacday in baabuurkii macal shacabkii wada socday iskula dhacaan waddadii yani ay dhimasho iyo dhaawac bay ka dhici karaan markaan boosaneer waxaa la rabaa mitirkiisi inuu cid walba mitirkeeda inay ka qodato sheekadan wadooyinka boosaneerada lagu qodaayo waa sheeko caan baxday oo meel marta xilligii burburkii dowlad la-aanta magaaladan ay ka jirtay markaan tii iyadana waa joojinay hadda maanta wadajiraan ka joojinay oo hadda agaasimaha ka soo joojiyey iyo booliiska daraad halkaan ay ahayd hodan annaga taas dagaalaan kula jirnaa qadiyadda la xiriirta baabuuryaha dheerdheer ee iyagana biyomareenka yarka ay magaalada ku yiile ee iyagana bulaacadaha ku xiraayo wadahadal iyo qorshe ayaa nooga socda magaaladan dareenwejkeedii iyo siiwejkeedii in la sameeyo ayaa mashruuc weyn ayaa jiraan ku guulaysanaa rabnaa dabadeed iyadana xal baan ka gaari doonaa arrinta dhiraynta iyadana arrin nagu taagan waayo waddooyinka haddii aan dhisna in la qurxiyo oo la dhireeyaa loo baahan yahay haddii aan dhirayn habeenkii laa timid waa kala jibis iyadana geelna waa yimid aa layidhi marka yani geelkaan maanta taagna dee caawa cunto runtii lo ama geel cuno o daaqo arrintaas arrin nagu taagan waayo oo maamulka gobolka banaadir haddaan haddaan nahay nagula baahan yahay inaan xal ka gaarno xalkeeda iyadana hadallooda ma goorgowrici karno horta gowra xal maaha maxaa mushkilad mushkilada lagu xallaya lama rabe waa inaan xal keennaa waxaan rabnaa qorshe inaan u keenno loodii dadkan waxaan ka codsanaynaa qof walba loodeeda iyo geeleeda inay habeenkii xakamaysato oo si u maaraysato haddii ay maaray weysano waxaan rabnaa dee inaan xero wanaagsan oo weyn oo baadiqabadana aan samayno ganaaxyo yaryar oo macquul ahaa oo qofkiina loodeedii maar canaayarna ugu filan lo-deediina ay ku xidhaysan karto inaan maaragtay yani aan waxweynna gaarsiihaynin ya oo khasaaro weyn gaarsiihaynin inaan keennana waan rabnaa qorshahaasaan daraasay u haynaa idina waa la gaaraa marka inta ka sugayso shacabka waxaan ka codsanay naga gacan siiyaan hadday arkaan lo maaragtay ma-aaga soo gashay inay ka celiyaanoo laanno geedihii waan dharaynaynaa laakiin lo-diiyo geedii aan ugu haysto xalkaas iyadana waa gaari doonaa haddii ilaaha yidhaahdo laakiin waxaa la yidhi roma hal maalin lama dhisinaa la yidhi muqdisho heerkay soo marta waad ogtihiin maanta meeshay taaganta waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inaan ka hadlaynaa dherayn iyo lo-a naga cunta cagaarkii iyo laamigaan hala dhiso iyo laamigaan taydiisa ma wanaagsano xilli waxaasoo dhan aan lahaynin ayaa la soo maray guulahaas waaweynna waxay u laabanayaan dowlad dhiska iyo maaragtay dowladnimada soomaaliya meesha ay gaartay ay gaartay gaar ahaan mudaxileedka oo xilka uu hayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waddankan horumar dhinac kastala uu gaaray amniga caasimadda ka jira waad aragteen ilaahay baan ku mahadihaynaa dowlaha uma bacda daalika dowladdeenna baan ku mahadihaynaa ciidamada nabadgelyada iyo bulshada gacan siisee deeq raashiin ah ayaa uu ku deeqay xildhibaan ilyaa sheekh axmeda ayaa la gaarsiiyey qoysas ku dhaqnaa deegaanka baliil howde ee gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi ayaa galgaduud nooga soo diray deeqdan raashinka ah oo ka timid xildhibaan ilyas sheekh axmed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa la gaarsiiyey boqol qoys oo danyar ah oo ku sugan deegaanka ballihood kuwaasoo abaarta saameyn ay ku yeelatay macalin maxamed xasan mire oo ah guddoomiyaha deegaanka ballihood loona soo wakiishay raashinkan ayaa gaarsiiyey dadka waxa uuna sheegay in sidii loogu talagalay ay u qaateen dadkii boqolka qoys ah ee xildhibaanku ugu talagalay waxa uuna xusay in ay u mahad celinayaan guud ahaanba dadka deegaanka gaar ahaan kuwii ka faa'iideystay deeqdaas dhanka xildhibaan ilyaasa ka timid meeshaan waa deegaanka balahowd magacii waa macalin maxamed xasan mare guddoomiyaha deegaanka balahowd maanta waxaana soo gaartay deeq raashina bishaan rabalaan waxaa soo dhiiba walaalkeen iliyaas axmed sheekh xildhibaanka deegaankan dadka jooga matalo waaye anuu ii wakiishay boqol qoys aad iyo aadaan walaalkan ugu mahad celinaynaa ilaahay khayr badan ha siiyo badarkaas oo ii soo wakiishay oo deegaankan la keenay oo dadkii aan ku wareejinay oo sida uu ahaa loogu wareejiyey oo dhabarkay ay ku qaybsanayaan walaalkeen waan u mahad celinaynaa ilaahay khayr badan ha siiyo xilkiisa ilaahay ha- ha- kii ku anfaca ilaahay ha yeelo mid kasii weyn dowrab ilaahay ha siiyo madaxiisa allah raajiyo walaalkayn jira wauna soo xusay aad iyo aadaan ugu mahad celinayna dad baahan oo masaakiina oo walaalihiisa aa ku afuray isagana waa afuriyey ilaahay waxaan ka baryaynaa deeqdaas iyo xasanaadkii ka soo xasil ilaahay madaxiisa inuu ka shubo waaridiinkiisa ilaahay sii gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka faa'iideystay raashinkan la gaarsiiyey ayaa u mahad celiyey xildhibaanka waxa ayna sheegeen in weli gurmadka ay u baahan yihiin dhanka biyahana ay ugu daran tahay sidoo kalena abaartu saameyn ay ku yeelatay dad iyo dunyaba الحمد لله رب العالمين إلياس الشيخ أحمد إبراهيم جبريل داغدا أو نوسو ديبي هدان ريب باللهود نهي مركورة إلهي وينايو واحدة هايو أصغر نوغسو ديبي يعني أمها بعلينينا ma haddaas ka bacdi xildhibaankaas eliyaas sheekh axmed ibraahim jibriil haddau xildoon yaa xilka ilaahu ha ku dhibin ilaahu xilka ha ku dhibin ilaahu xilka ha ku dhibin haddou dad siyaada iyo dunyo siyaada iyo dad diin siyaada rabana dad siyaadoo nacfile iyo dunyo siyaadoo nacfile iyo diin siyaadoo nacfilaan ugu ducaynaynaa waa mahadsan yahay wuu ku mahadsan yahay xildhibaan ilyaas barwaaqada iyo badarka uu noo soo dhiibay oo na caawiyey wuu ku mahadsan yahay waaga mahad celinay madaxiisa allaha raajiyo waxaa soo sadaqaystoo soo dhiibey ilyaas xildhibaan ilyaasaa soo dhiibey waa naloo keenay waan qaadnay xildhibaanka waxaan ugu sheegaynaa ilaahay mahadda ha kugu celsho dadkii raashinka waa u qaatay waa tabaalaysan yaha waktina waa uu joogaa wakti aad iyo aad u cajaa'ib badana jooga waxaan marka leenahay biyay u baahan yihiin raashinkuna waa u baahan yihiin wax walbao dhan kaalmo bilow aadan bay u baahan yihiin adaa xildhibaankoodiiya xildhibaankeeniyow waa ku mahad celinaa afar iyo tobankiiyo boqolka dadkiina noocaasuu yahay wixii horaad soo gaarsiisayna waa qaateen waa keennay haddana way dul taagan yihiin dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeena idaacadda jowar markana akhbaaraadka dibadda dagaal u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil iyo iiraan ayaa galay maalintii kow iyo tobanaada iyadoo dhinacyada sii xoojinayaan weerarada iyo hadallada kulkulul ee la isku marinayo hawada madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dagaalkan ka dhanka ah iiraan uu noqon doono mid wakhti gaaban socon doono balse waxa uu qiray in guul buuxda weli aanan laga gaarin teheraan trump ayaa sidoo kale sheegay in awoodda bad awoodda badda ee iiraan la burburiyey isaga oo in inta badan maraakiibta ciidamada badda ee iiraan ay ku dhammaadeen badda gunteeda hase yeeshee ciidamada ilaalada gacaanka iiraan ayaa si adaga u beeniyey hadalladaas iyaga oo ku tilmaamay been cad oo lagu qarinayo cadaadiska dagaalka afhayeenka ciidamadaasi jenaraal cali maxamed ayaa sheegay in iiraan ay go-aamin doonto wakhtiga uu dagaalku dhammaanayo warkii aad kala socoteen habeenimadan idaacadda jowhar caawa intaas ayuu ku egyahay anigoo sahla ayaa idinla socodsiinayey intaa warkan warkiis xiga ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo